Afhayeenka Booliiska Dowladda Federaalka Cabdifataax Aadan Xasan ayaa shaaca ka qaaday in xaalad takoor ah ay wajahayaan ciidamadiisa u qaabilsan eeyaha waxbaara. Waxa uu sheegay in askartiisa laga kaxaystay xaasaskii u dhaxeeyay, isla markaana ay diideen eheladooda. Tallaabadaas ayuu sheegay in loo sababeeyay hawsha ay ku jiraan oo ah mid liidata, isla markaana aysan dadku raalli ka ahayn. Isagoona sheegay in haddii ay eeyaha soo badiyaan, aysan haysan cid u tababaran. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
lagu midab takoora qaarkood ay goob fagaara ah naagihii ay qabeen looga furtay oo la yidhi nin ay wada gabadheena ma qabaayo askaasoo maamuus ee naftiisa huray ogolaaday inuu eyga luuqadiisa barto la tababarto dareenkiisa barto tilmaamihiisa barto ogolaaday gabadhi looga furtay hooyadii lagu ay ku midabtakoorayso aabihii ku midabtakoorayso ninkii ogolaaday ee maanta magaalada muqdisho dhexdeeda jagboonjiyada waaweynna laga soo gala hadda eeya jooga laakiin eeyihii haddii lasoo badiyo walaalkeeyo waxaa meesha taalla yaa soomaali ee lagu qanci karaa in eeyan loo tababaro Dowladda Federaalka ayaa isticmaashay eeyaha iyadoo ganacsatada magaalada Muqdisho ay ka soo caawdeen eeyahaasi wax lagu baaro.